السلام عليكم ورحمة الله madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane gudoomiye gudoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka mudana iyo marweyn waxaa sharaf weynaya inaan hor imaado si aan codka kalsoonida golaha shacabka maanta aan ii qorsado codkaasoo adigu ansixiseen runtii si buuxda waxaan idinkaga mahad celinayaa si kala ilaaba waxaan u mahad celinayaa runtii si gaara madaxweynaha oo runtii kalsooni iyo fursad runtii yacni siiyey inaan mar labaad dalka ra-isul wasaare ka noqdo waxaan kaloo mahadab celinayaa runtii golaha shacabka oo runtii sidaan hore u sheegay soo dhowar adeegay yacni muddana dalka kan ahaa lafdhabarka sharciyadda iyo iyo iyo dowlad yacni dowlad wanaagga dalkan waxaan u hambalyeynayaa isagana ra-isul wasaarihii tegey iyo xukuumaddii golihii wasiirada tegey runtii howlihii ay qabteen intii ay joogeen waxaan si gaara hambalyo ugu dirayaa ciidanka amniga iyo xoogga dalka soomaaliyeed guulihii ay gaareen iyo yacnii guushay u soo hoyeen ummadda soomaaliyeed oo aan rajaynayaa insha allah inay dhammaystiri doonaan inteeda horta waxaan u mahad celinayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida hagarla-aanta ah ay u gala taagan yihiin dowladdooda waana ku baraarujinaya insha allah inay la shaqeeyaan dowladda meel kastaba ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan mahad celiyo dowladaha waddamada iyo caalamiga ah iyo hay-adaha caalamiga ah ee runtii gacanta siiya dalka soomaaliyeed qayb ka tahay xoojinta amniga soomaaliyeed iyo iyo nidaamka amison ay dalka ku joogto waxaan golaha shacabka uga mahad celinaya runtii mar kale codka kalsoonida buuxda ay siiyeen waxaana u ballan qaadayaa haddii ilaa yidhaahdo in wada shaqayn wada tashi hogaanka dalka iyo golaha shacabka hogaanka dalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira si aan u gaarno hiigsiga sida aad la socotaan marxaladda aan maanta ku sugannahay ma aha mid sahlan inkastoo sanadii ugu dambeeyey ay gaareen yani gulo waaweyn haddana weli lama gaarin himiladii aan higsanayn sida aad la socotaan weli waxaa jira marxalada adag oo weyna hor yaalla oo ay ka mid yihiin dhulka qowan ee weli gacanta shabaab iyo argixisada ku haray cadaaladda iyo garsoorka oo aan gaarin heerkii laga rabay barnaamijkii dhaqaalaha iyo shaqo abuurka oo aan weli si buuxda u hirgelin adeega bulshada oo bilow ah welina aan gaarin gobolada dalka oo dhan dowlad wanaaggii iyo tayadii hay-adaha dowladda oo aad u hooseeya madaxweyne gudoomiyaha guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudane ibnoweyn waxaan sida dhaqsi badan usoo dhisi doonaa xukuumad sida aan sheegay yacnii ku salaysan waaqiciga siyaasadeed shacabka soomaaliyeed siday yihiin iyo dhammaan dalka oo dhan iyo gobolada sida ay u dhisan yihiin barnaamijka xukuumadda aan soo dhisi doono wuxuu noqon doonaa mid ku salaysan nidaamka dowlad wanaagga isla xisaabtanka hufnaan iyo dhowrista ku dhaqanka shareecada iyo sharciga waxqabadka ugu horeeya ee aan mudnaanta siin doono waxaa ka mid ah xasiloonida siyaasadda dhammaystirka dib u heshiisiinta fulinta hiigsiga adkeynta amniga horumarinta cadaaladda kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda maamulka wanaagga maaliyadda la dagaalanka musuqmaasuqa qurnida adeega bulshada dardargelinta dowlad wanaagga iyo dibudhisidda iyo dibhaweynta hay-adaha dowladda madaxweyne guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh iyo mudane almarweyn barnaamijka xukuumadda aan soo dhisi doono ka sokow aniga oo kaashanaya madaxweynaha hogaanka golaha shacabka xildhibaanada iyo qeybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed waxaan dardargelinayaa helitaanka siyaasad xasiloon oo isfaham leh una dhexaysa madaxda soomaaliyeed ee federaalka heer dowlad goboleed iyo heer qaranba si dib loogu hanto kalsoonidii ummadda soomaaliyeed helitaanka xasiloonada iyo isaamka siyaasadda wuxuu lafdhowar u yahay jiritaanka qarannimada iyo dowladnimada aan maanta sheeganayno horumarka iyo sharafta dalka iyo dadka iyo in dib loo hanto kalsoonidii ummadda soomaaliyeed sidaa awgeed waxaan dhiirigelin doonaa wadatashi iyo wada shaqayn joogta ah oo dhex marta madax dadka heer qaran heer dowlad goboleed golaha shacabka iyo shacabka dhammaanba waxaan xukuumaddu soo dhammaystiri doontaa dib u heshiisiin shacabka soomaaliyeed ah si dhabanna u gaarsiin doontaa dalkao dhan inkastoo horumar weyn laga gaaray dib u heshiisiinta hadda in wakhtiga aanu marayno haddana weli ma gaarin in si buuxda shacabka soomaaliyeed isku aaminaan iskuna cafiyaan sidaa awgeed waxaan soo jeedin doonaa siyaasad lagu dhammaystirayo dib u heshiisiinta iyo wadahadlada loo marayo fulinta siyaasadda iyadoo lala tashanayo lalana shaqaynayo golaha shacabka maamul goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan dhisi doonaa insha allah guddi khubaraa ah oo talabixin ka soo jeediya siyaasadda lagu dhammaystiray dawlashadiinta iyo habka wadada ugu habboon oo lagu furin karo siyaasaddaas xukuumaddeedu waxay sidoo kale daldalgelin doontaa howlaha guddiga madaxa bannaan ee dawlashadiinta sida ku xusan dastuurka madaxweyne guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta le mudane marweyn waxaan daldalgelin doonaa fulinta hiigsiga si loo gaaro dimuqraadiyad buuxda wakhtiga ku harsan xukuumadda iyo golaha shacabkaba inkastoo la gaaray horumadaas horumar badan haddana waxaa harsan ansixinta iyo hirgelinta sharciyo iyo guddiyo muhiim u ah fulinta hiigsiga xukuumaddu waxay sii wadi doontaa daldalgelin doontaana wadatashiga iyo dhammaystirka dhismaha dowlad goboleedyada kumeelgaarka ee hadda harsan ugu dambeyntii waxaan halkaan ku caddaynaya in hiigsiga iyo fulinta howlaha baaxadda leh eena horyaalla ku hirgeli karaan oo keliya wada shaqayn wadatashi dhex mara hogaanka dalka iyo golaha shacabka marka waxaan idinkaga mahadcelinayaa mar kale runtii kalsoonida aasiisan waana rajaynayaa in ayaabaha soo socda insha allah aan si dhaqsaa usoo dhiso dowlad tayo leh yacni ku salaysan waaqiciga siyaasadeed iyo sida dalka iyo ummadda shacabka soomaaliyeed yihiin waana rajaynayaa inaan insha allah wadatashigaas aa qayb ka qaadan doontaan